laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka badbaadeen qarax lagula eegtay baabuurkii ay saarnaayeen oo marayay degmada xamarweene ee magaalada muqdisho weerarka qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay saddex qof oo saarnaa baabuurka oo laba ka mida ay lugaha ka go'een dhinaca kalena goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen inuu jiro qof rayida oo qaraxaasi ku dhintay haddaba sheekh aadan maxamed adeer oo ka mida labada xildhibaan ee qaraxaasi ka badbaaday ayaa cabdicasiis xuseen cusmaan waxa uu kula xiriiray khadka teleefonka wuxuuna wax ka weydiiyey bal siday wax u dhaceen saaka markay saacadda tobankii ahayd ayaa guriga ka baxnay shir baa jiray baarlamaanka ayaan ku soconay marka markii dhowr iyo adigo saddex boqol mitr oo kale meel ii jirto markaan marayo ayaa qarax baa maqlay meel gadaalaan fadhinay aniyo dhamaanada gadaalaan ka fadhinay baagaariga marka waxaanu aragnay anigu aan la kulmay baarigi oo dhan inuu qiig buuxiyey annaga dham indhaha qiig naga geliyey marka ilbaabkii xigay baan iska furay aniga markaan ilbaabka ka baxay wax oo dhaawaca iyo waxna i gaarin aan arkay waxaan damacay inaan dukaan meeshaas inaan galo ayaan damcay dukaanka ninkii lahaaba waxaa iga horyimid isagoo isagoo dhan dhiig ah isagana fariir gaanay marka waa kasoo noqday derbigaan istaagay nus saac wax ka badan ayaa gurmad maanaan helin meel aan wax u dirsadona garan waayey markii dambe abaar markaana joogay nin generaal ahay an baan u yeeray war waxaan idhi meeshaas dhibaatadiina i gaartay na soo gaara aniga derbigaan istaagnaayay gaarigii waa gubanayaa waa holcayaa dadkii ila socday nin oo galangalanayo waan ujeedaa oo lagu go-an tahay dadkii kale waan arki waayey qiiqa iyo iyo xolaci baa iga qariyey saan madiina nala geeyey aniga waxooga yar maaragtay jubki iyo maaragtay dhawaaqi ah markii dambe waanala soo celiyay gurigaan nala keenay marka baabuurka idinku aad saarnaydeen ayaa qaraxa lala beegsaday oo baabuurku isagoo socda ayuu qaraxu dhacay
baabuurka isagoo socdo ayaa qaraxa dhacay marka baabuurka waxaa la ii sheegay in xildhibaana ay kula saarnaayeen marka bal ii sheeg tirada xildhibaanada kula saarnaa iyo weliba ilaalada idinku aad wadateen intay tira ahaan ahaayeen hal xildhibaan ila saarnaay hal xildhibaan oo xabiibo maxamed kheyr ala yidhahda xabiibo maxamed kheyr nin askari ah oo ilaale ana waa nala socday ku lugta ka goday wiil kale jaamici ah oo jaamacadda dhiganayo wixiio darawalka iyo askariga saddexay ahaayeen saddexda hor ay saarnayn marka ma miino dhulka lagu aasay ayaa qaraxda baabuurka dul maray mise baabuurka dhexdiisa miino oo ku istaagay sidaasaad u malaynaysa aduu inuu miino ku istaagay ad u malaynaysaa marka guud ahaan imisaa ku dhaawacmay qaraxan wiilisheen ila socday saddex ah ayaa dhaawacmay midna dhaawaxun baa gaaray adiga hadda isbitaalka lagu tabiibaya waxay gaaray hadda ma sheegi karo dadka kale ma tira koobi karo an dadka gaarigu saarana keliya sheegi kara dadkii socday ma sheegi karo waas waxaa la ii sheegay in hal qof oo rayida qaraxan uu dhimasho ka soo gaaray marka adigu miyaad aragtay waxa rayid oo meesha kaaga dhawaa oo oo dhimashadaasi soo gaaray anigu ma maana arag laakiin waa dhici kartaa dukaamada waa furnaayeen xiriirka dukaamadu galayay marka anigu nin dhaawac ahoo oo dukaankiis ku dhaawacmay waan u jeeday oo dhiigdan isagadan ah waa u jeeda
adi kasakow markaa saddexda qof ee baabuurka saarnaa dhaawacu soo gaaray adiga iyo xildhibaanada kula socday shaksiyan labadiina maxaa idin soo gaaray labadeena waxbana ma gaaran ilahay mahadiis
waxaad ii sheegtay sheekh markii qaraxu dhacay in aad weydeen xitaa wax idiin gurmada marka ma taleefon la-aan baa ku haysay mise hay-adihii gurmadka markaad wacday wax kuusoo jawaabo waad weyday waxaan wacow baan garan waayey hataa anin waan wareersaday otooba jirta otooda midan ka wacaan garan waayey aniga baan wareersaday mar dambe adig amiirka aan helay baan ireehaa waa gartay laakiin waa naga soo daaheen aad iyo aad gurmad aad u daahay waa gartay n magaalada waxaa la sheegayaa in amnigu uu sii xumaanayo oo qaraxan maanta adiga lagula beegsaday iyo dilal kale ay magaalada ka dhaceen maalmahan ugu dambeeyey oo waxaa jirta hadalhayn badan oo ku saabsan in amnigii xamar ee la sheegayay inuu soo hagaagayay in iminka uu sii xumaanayo maxay adiga kuula muuqataa adigoo eegaya qaraxan maanta lagula eegtay iyo weliba guud ahaan xaaladda amniga ee magaalada muqdisho maxaad ku qiimeyn kartaa adigu sheekh aadan wallahi taan igu dhacday ka qaado taasay ka qaado maalin kasta dhacow haysa nin kasta ku dhacow haysa marka taan igu dhacdeeday ka qaado yaad u malaynaysaa markaa qaraxan baabuurkaaga lala eegtay yaa ka dambeeyey kula tahay qofna kuma ogeyn ma garanayo
sheekh aadan maxamed adeer oo ka mida labada xildhibaan ee qaraxaasi ka badbaaday ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee muqdisho wuxuu ugu warramayay cabdicasiis xuseen cusmaan